waxaa warar dheeraad ah laga helayaa shil gaadiid oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan konton iyo laba ruux ayaa ka dhacay ismaamulka kiambo ee ka tirsan dalka kenya shilkan wuxuu yimid kadib markii gaari bas ah oo shilka galay uu waddada ka baxay kuna dhacay godweyn ilaa iyo laba ruux ayaa dhimatay halka ay dhaawacmeen konton kale kuwaasoo toban ka mid ah ay dhaawacyadoodu culus yihiin iyadoona loola cararay cisbitaal ku yaala deegaan u dhow halka uu shilka ka dhacay sida ay sheegeen warbaahinta gudaha dalkaasi kenya shilalka ceenkan oo kale ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay isdabajoog ka noqday waddooyin badan oo ka tirsan dalka kenya kuwaas oo sababa khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh si kastay ahaataba darawallada wada gaadiidka xamuulka iyo kuwa rakaabka ah ayaa la sheegay inay isticmaalaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan islamarkaana kala garanaynin xawaaraha uu ku socdo gaariga iyo khasaaraha ka imaan kara